Ishacya cutubka shan iyo tobnaad. Kanu waa warka culus ee Mocaab ku saabsan caartii Mocaab habeen qudha baa lagu dumiyey oo baaba'shay.
Qiirtii Mocaab habeen qura baa lagu dumiyey oo baaba'shay. Waxaa kor lagu baxay Bayid iyo Diboon oo meelaha sare ku yaal in lagu ooyo. Reer Mocaab waxay u baroortaan Nebo iyo Medeba madaxyadooda oo dhan waa la xiray oo gar kastana waa la jaray jidadkooda waxaa laga guntaday dhar joonyad ah oo guryahooda dushooda iyo jiradhkooda ayaa mid kastaba ka baruurta isagoo aad u ooyaya oo Heshboon iyo Elaacelehba way qayliyaan oo codkaadana waxaa laga maqlaa Tan iyo Yaaxas Sidaas daraaddeed ragga hubka leh ee Mo'aab aad bay u qayliyaan oo cabsi bay la gariiraan. Qalbigaygu wuxuu u ooyayaa reer Mo'aab; kuwoodii qaxay waxay u carareen Tan iyo Sacar iyo ilaa Eglaad Shelishiya. Waayo oohin bay la fulaan jirta Luuxid oo jidka Horaaraymna waxay kor ugu qaadaan qaylo baaba'eed. Waayo biyaha Nimrim baaba' bay noqon doonaan, cawskiina wuu engeray, biqilkiina wuu qalalay, oo wax cagaar ahna inaba lama arko. Sidaas daraaddeed, maalkii badnaa ee ay urursadeen iyo wixii ay kaydsadeenba waxay u qaadan doonaan durdurka geedaha safsaafka ah. Waayo qayladii waxay gaadhay sohdimaha Mo'aab ku wareegsan baroortoodii waxay gaadhay Tan iyo Eglayim oo baroortoodina waxay gaadhay Tan iyo Bircelim. Biyaha Dimoon dhiig baa ka buuxa.
Weliba waxaan Dimoon ku keeni doonaa balaayo kale, kan Mo'aab ka baxsaday iyo kuwa dalka ku harayba libaax baan ku diri doonaa.